cabdinuur aad aad umahadsan tahay dhagaxdhiga redi dhagaxdhiga tiyaatarka qaranka runtii wuxuu yani waxay ka turjumaysaa oo madaxweynaha jamhuuriyadda u dhagax dhigay yani ahmiyadda ay dadka soomaaliyeed uleeyihiin meelaha goobaha noocan oo kale ah oo ah meelaha fanka iyo garaadka iyo maskaxda dadka soomaaliyeed lagu kabciyo dhagaxdhiga kadibna madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in muddo sanad ka yar lagu dhamaystirayo dib u dhiska iyo dayactirka national theaterka runtii waxaan ogsoonnahay maanta huballada soomaaliyeed iyo fanaaniinta iyo halabuurada soomaaliyeed ma haystaan hoy ay kusoo bandhigaan waxyaabaha ay rabaan inay bulshada kula hadlaan ama ka wacyigeliyaan ama ay rabaan inay u gudbiyaan fankuna wuxuu lafdhabar u yahay qaababkan annaga wax isuguno adduunyadu ummad walba dhaqan ay leedahay dhaqankeenuna runtii fanku iyo iyo iyo sugaanta iyo gabayada iyo riwaayadaha waxaasoo dhan waxay ka ciyaaraan kaalin muhiima waxaan rajaynaynaa insha allahu muddo sanad ka yar gudaheeda in tiyaatarku ka howlgalo fanaaniinta iyo halaburada soomaaliyeed ee hadda howlgabkaana ay xirfadahooda iyo iyo runtii iyo halaburadooda u gudbiyaan jiilka cusub jiilka cusubna ay helaan fursad ay runta ku muujiyaan fankooda iyo iyo iyo halaburadooda marka insha allah waxaan rajaynaynaa hawshan in lagu dhiso ololaha madaxweynuhu ku dhawaaqay isxilqaan ololahaasoo lafdhabar u ah dadka soomaaliyed inay isku tashadaan inay jeebkooda gacanta geliyaan midkaan waxaysanna inuu muruqiisa ku bixiyo oo xooggiisa geliyo xoog iyo xoole ninkaan uhayna inuu xeeladiisa iyo farsamadiisa geliyo marka gacmahaan isu geyn doonaa insha allah xarumaha uu ku dhawaaqay madaxweynaha markii uu furayay kalfadhiga baarlamaanka oo oo ugu horreeya tiyaatarka iyo madaxafka iyo maktabada kasoo horjeedana insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan in looga shaqaysiiyo loona howlgeliyo annagana aanan cid ka sugin aan gacmaheena ku dhisan insha allah aad iyo aad ayuu u mahadsanyahan dhegeystayaaalkaasi waxa uu ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka cabdinuur oo si toosa inoogu warramayay islamarkaana nooga warbixinayay maanta oo la dhagax dhigay goor dhaweyta weliba xaruntii amaba golihii murtida iyo wacyigelinta bulshada national teater ama teatarkii qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo uu maanta dhagax dhigay sida muuqatana barnaamijkii madaxweynaha halabuurkiisa uu lahaa ee ahaa iskaa wax u qabso amaba isxilqaan lagu dhisi doono golahaasi ama wuxuu ka mid noqon doonaa goobaha dowladda soomaaliya ugu tala gashay in isxilqaan lagu dhiso dadweynaha soomaaliyedna ay gacan ka geysan doonaan aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay agaasimahaasi